gudoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe oo qaar ka mida warbaahinta la hadlayay ayaa ka warbixiyey abaaro baahsan oo ka jira gudaha gobolka karkaar kuwaasi uu sheegay inay saameyn ku yeesheen dadka iyo duunyadaba haddaan ka warbixiyo xaaladda kusu ku sugan yahay gobolka karkaar xaaladda abaareed xaqiiqdii waxaa ka jira jiilaal ba-an baa ka jira roobkii gugii horena wuu yaraa gobolka intiisa badanna kama udiin sida sida gobolka karkaar qeybaha kala duwan oo degmada rako degmada xaafuun iyo degmada bayla inta hoos tagta kama diin haddana roobkii dayrta oo la sugayo la saadaaninay ma udiin way jireen quboqubo yar oo aan naf lahayn waxaase ugu daran hadda dhulkii oo dhan oo xaaluf ah ay ka jirto abaarba ana ka jirto dhulka xaaluf ah ayna ka jirto biyola-aan bahasan sidaa laaligeed ilahay baanu baryaynaa ilaahu naga sar baanu leenahay gudoomiyaha ayaa shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka karkaar ugu baaqay inay sameeyaan roobdoon allena laga tuugo inuu raxmadiisa ugu deeqo wadan soomaaliyeedna meel kasta oo joogaan waxaan ugu baaqayaa in roobdoon la sameeyo la allabaryo gaar ahaan dadweynaha shacabweynaha ku dhaqan gobolka karkaar waxaan ku boorigelinayaa ku celcelinaynaa ilaahna ayn barino roobdoonna aynu samayno gudoomiyaha oo sii wata hadalkiisa ayaa dowladda puntland ugu baaqay inay gurmad u fidiso dadka ay saameynta ku yeesheen abaaruhu isagoo ku booriyey in fadhiga laga kaco loona gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen hadday ka soo harto dowladda puntland xaqiiqdii way og tahay warna waa hayaan waanuna wada hadalay waanuna gaarsiinay iyaga laftoodu baaq way direen mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan ku celcelinaynaa dowladda puntland inay u guntato fadhigana laga kaco sidii loogu gurman lahaa dadka tabaalaysan iyo dunyada tabaalaysan xaqiiqdii markaan gobolka ka warbixiyo xoolihii waxaan odhan karaa boqolkiiba soddon waa bixeen waa baktiyeen haddana kormeero baanu rabna haddi rabid inaanu marro oo xaqiiqsanno war indhaadhaama way jirtaa meelo aan ka warrayno laakiinse dhul badan oo aanaan gaari karin waa jira war indhaadhaama waa tagayna waa tegi doona haddii eber halka noqdo boqolkiiba soddonna xoolihi waa bixeen inta kale ilaah bay leeyihiin marka waxaan ugu baaqayaa marka in fadhiga laga kaco loo gurmado haddana way jiraan dad soo xirooday oo xoolihii ka dhammaadeen xaqiiqdii ma odhan karo kulli waa ka dhammaadeen laakiin xoolihii yaraadeen hadda konton neef reer dhan oo xaasa oo siddeed qof sagaal qofa ma hayn karaan sidaa laaligee dadka noocaasoo soo xorooday waa jiraan inkastoo tiradooda aan badnayn intaa waxaa raaca in biyihii ay biyo aana jirin oo biyihii gabaabsi yihiin dhulka matoorada lehna qaybtood matooradiiba dayacan yihiin hadda matoorka xumbays oo kale haddaan wiishu diraynaa qoladii baaseweyn aad baan ugu mahad celinayaa hawshaas qayb weyn bay ka qaateen gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa ku dhaliilay hay-adaha samafalka inaysan imaan wakhtiga ay jiraan xaaladaha adag isagoo ugu baaqay in wakhtigaanay tahay xilligii loogu baahi badnaa ayna ka jawaabaan cabashada ka soo yeeraysa dadkay abaaruhu saameeyeen waxaan kaloo ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa wakhtiga loo baahan yahay wakhti aan hayn bay had iyo goor yimaadaan xaqiiqdii marka wakhtiga maanta loogu baahi loogu baahi wen yahay way jiraan hay-ada noo yimi sida care international oo kale sef oo kale laakiinse ilaahay baa ummadda wax la gaari kara baahida jirtana ilaahay baa dabooli kara hase yeeshee inay dadaalaan baan rabnaa waxa ay haddeer keeneenna wax wax gaari kara iyo wax baahi ummad ka biin karta maaha laakiin iyagana waxaan leenahay ha dadaaleen oo fadhiga ka kaceen waxaan kaloo ku baaqayaa waxgaradka ganacsatada iyo culamaaudiinka in fadhiga iyagana laga kaco guddiyana la sameeyo dadka ilaahay wax siiyey oo wax quurka leh in iyagu niyadda markasta ku hayaan walaalahooda tabaalaysan siday wax ugu gargaari lahayn ugu urur lahayn in guddiya la sameeyana waan ku baaqayaa abaare baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ayaa ka jira inta badan deegaanada hoos yimaada gobolka karkaar iyadoo ay jiraan qoysas tiro badan oo ay dhaafeen qaar ka mida xoolahooda iyadoo qaar ka mida dadka reer guuraaga ana lagu soo warramayo inay soo xiroodeen maxamuud nadiif shire raadiyo daljir magaalada qardho